waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa lixdii bishan februaayo dunida oo dhan laga xusay maalinta ciribtirka gudniinka fircoonka waxaa dunida oo dhan lagu sameeyaa falkan gudniinka fircooniga ah haween iyo gabdho gaaraya labaatan iyo saddex milyan waxaana lagu sheegaa in soomaaliya ay tahay dalka ugu badan ee gudniinkani lagu sameeyo iyadoo sagaashan iyo siddeed boqolkiiba gabdhaha la gudo waxaa haddaba magaalada melbourne lagu soo bandhigay barnaamij lagu doonayo in lagula dagaalamo gudniinka fircooniga ee soomaaliya iyo bulshooyinka soomaalida ee weliba dalkan australia ku nool barnaamijkan ayaa lagu qabtay xarunta elays oo fadhi u ah ururka east african womens foundation oo ay guddoomiye ka tahay fartuun faarax munaasabadan halkan ka dhacday maanta waa munaasabad adduunkaoo dhan looga dabaaldego oo maaragtay loogaga soo horjeedo gudniinka fircooniga ah in la dabargooyo marka ururkanaga waxaa qayb ka yahay dabargoynta caadadan fircooniga ah ee maaragtay muddo dheer socotay inaan maaragtay qayb ka noqonno oo la dabargooya ayaan maaragtay maanta meeshaan ku qabannay waa maanta waxaa la yidhaahdaa international day zero tolerance f g m qayb ayaannu ka nahay waana wadaynaa insha allahu halkan iyo waddankeennaba qudbooyinka ugu waaweynaayo la soo jeedaya waxay ahayd nefa oo maanta laga dahafurayhaya oo qayb ka ah east african women foundation nefa waxay u taagan tahay network to end f g m in australia maxaa la dhahay mashruucaas isaga ah oo ka howlgeli doona waddanka austraaliya iyo weliba dibaddiisa ayaannu doonaynaa biidni illaahi kariim in maaragtay uu howl fiican ka qabto halkan waxyaabihii u badnaa ee la soo jeediyey waxaa ka mid ahaa dadka khibradda u leh ama dhibaatooyinka ay ku soo dhacday oo halkan ka hadlay oo waxaa ka mid ah ururkan meesha lagu daahafuray siduu u howlgeli lahaa inay dowladdu wax ka qabato waxaa jira hay-ado badan oo brogaraamkan haysta soddonka sane ee lasoo dhaafay aadna aanay uga faa'iidaysanin bulshadeenna soomaaliyeed run ahaantii soomaalida ayaa bulshada ugu sarraysa ee boqolkiiba sagaashan iyo siddeed maaragtay baractiskan ama ficilkan samaysa waa soomaalida ha ahaadaan soomaalida soomaaliya degta etoobiya degta iyo kuwa kenya degaba marka waxaa loo baahan yahay in iskaashi la wada sameeyo oo action la qaado sidii halkan iyo waddankeennaba looga ciribtiri lahaa maaragtay ficilkan xun ee fircooniga ah biidni illaahi kariim waa garta ma ku qanacsantihiin marka dowladaha kala duwan oo mid state ama mid federaal doorka ay ka qaadanayaan sidii arrintan loo ciribtiri lahaa aad ayaan maaragtay ugu faraxsannahay inaan wixii miiska hoostiisa ku jira ee aamusnaa soddonka sanee lasoo dhaafay aan bannaanka keenno oon ka hadalno sababtoo annaga ayaa ah dadka wax ku dhacay dadka annagana wacyigelin karna ma rabno inay xanuun dambe uu sii socdo ama dhibaato badan waxaa weeye cabsidii ayaan waxaan rabnaa inaan ku beddelno waxbarasho ama education aan ku beddelnaan doonaynaa waxaan doonaynaa inaan iskaashanno rag iyo dumarba oon ka soo horjeedsanno arrintan si ay arrintan loo ciribtaro oo carruurta annaga jiilalka soo socda ay u noqoto sheekaa jiri jirtay wakhtigaa la samayn jiray ay dhihi jirtay aynan mar dambe aynan ku dhicin arrintaas dowladda federaalka ah iyo dowladda stateka victoria ee australia ee labaduba ballanqaadyo ayay samaynayaan inay ka qayb qaataan arrintan iyada ah oy maaragtay xag dhaqaale iyo si kastaba uga qayb qaataan laakiin wax kastaba ha ahaatee annaga waxay naga go'an tahay xataa haddaana dhaqaale helin inaan wacyigelinta bulshadaannada inaan u taagnaanno oon arrintan ahaato mid aan maaragtay miiska hoostiisa waxba la iskugu sheegin ee bulshada xaqiiqadii loo sheego oo erayga mar kasta arrintan igu dhaliyey waxaa weeyaan markay gabdhuhu dhahaan waxaan rabaa inaan carruurta soo xalaaleeyo markaan arrintaas u adkaysan waaye ayaan waxaan bilownay nefa oo national network to end f g m inay wacyigelin u bilowdo bulshadeennan austraaliya iyo dibadda waddankaba biidni illaah waa garta dadka markay leeyihiin gabdhaha inaan soo xalaalayn rabnaa miyaysan ogeyn inay sharci darro tahay oo toddoba sana la xiri karo haa waxaa weeyaan sharci darro weeyahaan qofkii u horreeyey ee qodobkaa lagu qaado ee maaragtay dembiilo noqday ama gilti noqday waa qof soomaali buu ahaa kuwo badan oo maaragtay arrintaas aan wax badan ka ogayn inuu sharci darro tahayna way jiraan marka sidaa darteed ayaan rabnaa inaan brogaraamkan inuu sharci darro yahay ood xabsi mutaysan karto inaan bulshada ooga dhaadhicinno oon bulshadeenna mar walba wacyigelintaa aan wadno weeyaan waxaa ka mid ahaa dadkii meesha ka hadlay nimco sheikh oo ah hooyo ka hadashay dhibaatada gabdhaha iyadoo kala ah ay kala kulmeen dhibaatooyinka gudniinka fircooniga iyo sida looga hortegi karo khudbada maanta ka soo jeediyey waxay ka hadlaysaa guditaanka fircooniga hortageeda saan uga hortegi lahayn oonu dhihi lahayn inaafis inaaf inaadna dhaawacdiin iyo ood nagu sii socotiin ma u baahnin waa gartay waxaa ka mid ahayd dadkii meesha tegey oo ka hadlay maadaama sida gabdho badan oo soomaaliya laftigaaga gudniinka aad soo martay marka maxaa ugu darnaa dhibaatooyinka ugu waaweyn oo gabdhahu kaga dhaca gudniinka fircooniga maxbiya waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn oo gabdhaha troma like maskaxiyan way ku dhaawacaysaa because ma haysatid kabuubiso laguma durayo wax oo antibiotic laguma siinayo wax ka hortag ah ma leh islaantii ku qalqalaysay iyadoo gacmaha iska dhaqinoo galaafis qabinin bay ku jarjaraysaa marka mentally way ku dhaawacaysaa dhaawac ahaan waa gartay gabdhaha iyo haweenka soomaalida badanaa aad kama hadlaan marka adigu geesinimada maanta inaad halkaas soo istaagto tidhaahdo anaga dhibkan igu soo dhaca maxaa kugu keenay waxaa ii keenay inaan maanta ka hadlo aniga hooyaan ahay gabadhaydaa saddex iyo toban jir ahaa marka wax aabbaheed marka wuu jeclaystay inuu wuxuu dhahay inaa xalaaleeyaan rabaa marka aniga maadaama noos ahay oon haddana midwife iiga dhiman tahay laba bilood waxaan ku waxaan waxaan ka hortegayaa inay inay diido aniga waan u diiday waxaan dhahay xaaraan bay ka tahay ma kaxaynaysid meelna oma wadanaysid waa human rightska like uh, it's against the human rightska midda kalena diiniyan ma wa fiicno wax ilaahay jirkaaduu kuu sameeye ilaahay suu kuu sameeyen baad ku socon kartaa wax inaad jarjarto iyo qur-aanka la dhahay ma laha marka waa adaa si diini ahaan iyo dhaqankeenna unbaa qaatay moogi diin ahaan waa xaaraan waa garta marka diintii haddaysan ogolayn oo dhaqankii aysan ogolayn oo caafimaad aysan u fiicnayn bulshada soomaalida maxay weli ugu adkaysanayan maxaa gabdhaha weli loo gudaaya baad isleedahay waxaan isleeyahay waxay weli ugu adkaysan yihiin waa jaahilnimo because ayeyden ayeedeeda kaleeto baa lagu sameeyey ayeyda ayeedeeda kaleeto way kusii samaysay marka waxay ka wadaa yacnii aniga maadaaman qaxwo soo cabbi jiray maadaaman bun soo cabbi jiray ilmahana inay cabbaan weeye saas camalay u wadaa marka waa waa jaahilnimo laakiin education hadda maadaaman qurbo joogno waddan qurbo aan joogno inaan waddankeenna iyo dadkeenna educate garayno oo u sheegno dhahno waxaan diintana ma sheegayso dhaqankii weeye dhaqanka balgadaal aan u dhigno ee caadi iska dhigo ilmahan la xalaalaynaya la sheegayo hooyasa u tahay gabar baa tahay jirkaada ilaaha ku sameeya meel xaaraana ma lah marka waa inaan ka hor istaagno oon dhahno oon education bixino oon dhahno waxaan dhaqankii hore weeye twenty first century baa la marayaa in layska joojiyana waa garta waxaa sheegtay gabadha gabadhaada aabbaheed inuu damcay ama rabayba marka bulshada soomaalida ah oo melbourne degan ama australia degan weli madad aaminsan oo raba inay gabdhaha gudaan baa jira isleda way jiraan wallaahi sagaashan kiiba sagaal way jiraan inkastoy hadda tahay xabsi baad ku geli kartaa haddaa ilmo oo meeshan lagu dhalay ood qaadid ood soo xalaalaysid ood keentid xabsi baad ku geli kartaa marka dad qaarkoodoo waxaa garanaynin baa jiraan because dhaqankii weli waxay haystaa ninkeedan oo adkaynaynaa ninkeeda uma adkaynaysid ee dhaqankaadaasaa ku leh nin hadda qurbaha jooga oo qurbaha ku bartay cultureka iyo waxa wuu ogyahay waxaa inay gabdhaha jirdilayso ma u ogolaan lahayn marka ani waxaan dhihi lahaa education is very important inay waxaan laiska hor istaago gacmaha iswada jir bay wax ku wada qabtaan inaan kulliga ninay naagba israacno oon dhahno inaafis inaaf wixii hooyadii lagu sameeyey wixii ayadii lagu sameeyey in aniga aan ka hor istaaga maanta ilmahayga lagu samaynay in loo isticmaalaba kelmaddaas xalaalaynta soo qalad ma ah wax xaaraana meesha ma yaalaan waxaaba mutilation waa xubin jir oo la jarjaray weeye marka ma isleedahay xataa kelmadaha in la beddelaa loo baahan waxaa waa khalad inay la xalaaleyn hadda xalaaleyn haddaad si fiican u sii fiirisid yacni waxaa laga wadaa meel xaaraana kugu taalan kuu xalaaleeye ilaahay suu ku uumay meel xalaal ma jirto inay ilmahaas xalaalnimo ku dhalan nin ma ogee adi hooyadii aabbaa ku dhaleen soomaali generation generation muslim baan nahay annaga marka meel xaaraama ma jirto ilaahay suu kuu sameeyey inaad ku socotid weye marka xalaalayntaasna waa khalad in la dhaho laakiin f g m kan waxaan inay hadda twenty first century waa la marayaa in laiska joojiyo weye oo waxaan educate ruuxa wax laga barto cilmi la barto oo gadaal loo noqdo saara faktiga ay leedahay gabdhaha infection baa ku dhici kara dad badan baa u dhinteen marka annaga soomaali besna ma nihin intaasoo afrikaanoo xataa suudaan ku jirto xataa waa lagu sameeyaa marka inaan australia waxay ka dabaaldegaysaa inay joojiyaan uma eka laakiin in la joojinaya because ilmihii inta ku dhashay haddaad wadayso xaga geenaysidba umaba ekaba in la joojin rabo marka waa khalad xalaaleyntaasna waa khalad gudniinka fircooniga ayaan meelna kaga qornayn diinta islaamka sida uu sheegay sheekh ciise muuse oo ka mid ah culummada soomaalida ee magaaladan melbourne gudniinka gabdhaha arrin waxaa weeye muddo jirtay waagii waddankan ku cusbaa ayaan ka hadli jirnay oo ololo badan ku qaadi jirnay oo gabdhihii waagaa joogay maanta dad waaweyn weeye gudniinkii way ka baxsadeen laguma samaynin marka kii oo kale ayaan maantay u nimi oo waxaa garwadeen ka ah ururkan la yidhaahdo east african women foundation oo gabadha fartuun faarax ay madax ka tahay iyadaa ololahan aada had maanta qaaday marka arinta aan aan maanta wax ka sheegay waxaa weeye islaamka muxuu ka qabaa islaamku muxuu gudniinka gabdhaha ka qabaa sidaan maanta sheegay qur-aanka hal eray oo gudniin ku saabsan kuma jirto kuma jirto waxaa sunnada xadiidka waxaa loo soo qaataa kelmad fitra la yidhaahdo kelmaddaas fitra fitradana oo islaamka u sheegana waxa weeye in qofka shaaribka uu gaagaabiyo in uu timaha kilkilada ku yaalla la yska gaabiyo la xiiro marka dadaas halkaas ku soo dara oo yidhaahdo gudniinka laakiin gudniinka wuxuu waajib ku yahay wiilashuu ku yahay wiilasha ayuu waajib oo yani aan laga bixi karin uu ku yahay laakiin gabdhaha maya gabdhaha gudniinkoodu waxbuu yeelayaa islaamkana waxaa ku jirta waxaa ku jira qawaacid iyo qaacidooyin in la jebiyo aan loo baahnayn haddii arin ay khatar keenayso oo gabadha lagu sameeyo gudniin ay dhiigbax iyo hadda waxaan maqlaynay xanuun waxaa jira la yidhaahdo fistula fistula waxa weeye markay isku furmaan gabadha meeshay ka kaadinaysay iyo meeshii ay saxarada dhig ka dhigaysay markay isku furmaan fistula la yidhaahdaa xanuunkaas waxaa keena markii caruurtu gabadha gudniin lagu sameeyey oo hadhow caruurta markay soo baxayaan oo dhalanayaan ay soo bixi kari waayaan madaxa uu dibadda keeni waayo caruurta markaa dhalanaysa marka dhibaato aad u fara badan ayaa arrintaa ku jirta in marka laga tago oo la iska daayo ayaa loo baahan yahay dad baa waxay ku doodaan gabdhaha haddaanan la gudin oo gudniin lagu samaynin meel walbay marayaan wadooyinkay dhex jeexayaan rag bay taataabanayaan xagga marayaan gabdhaha waxaa u fiican rag iyo wiilal iyo gabdhaba waxaa ku wanaagsan in islaamka la baro wax tarbiyo layidhaahdo lagu barbaariyo alla ka cabsi lagu barbaariyo in wixii xaaraam ah ay ka fogaadaan intaasa qofka ku filan oo diintaysana u adkaynaysa waxaad is leedahay soddon sano ka hor haddaad ka hadlayseen welina dhibkii socdo maxaad is leedahay waa waa loo dhammayn la'yahay ama waa u tirtirmi la'yahay wallaahi dhibaato jirta weeye sababtoo ah anu hal baan ogaaday taan ogaaday waxa weeye toban sano ama labaatan sano ka hor meeshaad joogtay qof baa maanta soo gelaya sababtoo biniaadamku waa isdaba socdaa waa isdaba socdaa hadday warkii meeshaan laga sheegay waxaan maqlaynay laba boqol oo milyan laba boqoloo milyan tiro yar ma aha laba boqol milyan gabdho ah ayaa gudniinka lagu sameeyaa oo la gudaa qaar ku dhinta iyo qaar aan ku dhiman intaba waa laga helaa marka waxaa keenaya meesha waxaa weeye wadanka oo waddankeena soomaaliya la yidhaahdo ayaan sharci ka jirin sharciyadu way qoran yihiin laakiin carabta waxay tiraahdaa alxibru cala alwaraqa khadkii lagu qoray ayaa warqadda iskaga qoran laakiin dadkii dhaqaajin lahaa oo qofkii yacni sidaa sameeya gabar guda maxkamad lagu geyn lahaa lagu xiri lahaa la ganaaxi lahaa ma jiro waxaasoo dhan ma jiraan marka kaa weeye kan sharciga waddan kasta uu u baahan yahay waddankan aan joogno waa laysku baarayaa hadda haddii caruur shan jira afar jir lix jira laga bixiyo waddanka oo soomaaliya holiday loo aado muddo gaaban lagu tago marka la soo noqdo caruurtii waa caruurtoodii caruurtii waa caruurtii ay dhaleen weeye laakiin dowladda waxaa sharcigeeda ku jirta in caruurtaa yaryarka ah la baari karo oo la eegi karo in la soo guday iyo in kale laba bilood iyo saddex bilood ay maqnaan karaan waa waa la baarayaa marka waxaan yacni jaaliyadda jaaliyaddeena soomaalida waxaan uga digaynaa inaynan howlahaas dhex gelin oo aynan gabdhaha haddii waddankii la geeyo aan gudniin lagu samaynin in laiska daayo oo la raaco sharciga sida uu qorayo la raaco caruurtana tarbiyadda islaamka lagu barbaariyo lagu koriyo oo wixii xun iyo wixii fiican loo kala sheego intaa ayaa wax walba ku hagaagayaan waxaa sidoo kale goobta laga akhriyey gabay ka hadlaya dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ah jidhka gabada waa dahab dahabkana waa la dowraa laakiin dadkeenu xanuun la'aan ma guulaysanaysid ayay ku dahaan marka dhibkaaga gubto sheekadaada waa la hilmaamaa maxaa weydiiyey daawaca wuxuuna ilowsan yahay dahabka dhaqankan habkan ma aha midkeen ma aha diinteen geed fiican midho xun ma dalo laakiin codadka ayaa kici xishood ilaa qaylo geed adag buu laxaan karaa haddii xoog yar la saaro
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho